maanta oo kale toddoba-iyo tobanka sebteembar waxaa dunida oo dhan laga xusaa maalinta caalamiga ee badbaadada bukaanka waa maalin ay qaramada midoobay iyo ururka caafimaadka adduunka w h o u asteeyeen sidii kor loogu qaadi lahaa wacyiga ku saabsan muhiimadda ay leedahay badbaadada bukaanka marka la adeegayo caafimaadka mowduuca sanadkan ayaa diiradda waxa uu saarayaa sida tiknolojiyadda iyo tababarka caafimaadka loogu adeegsan karo ilaalinta nolosha bukaanka soomaaliya waxaa ka jira caqabado badan oo dhanka caafimaadka ah waxaana ka mid ah qalabyari dhakhaatiir kooban iyo adeegyo caafimaad oo aan ku filnayn haddana waxaa jira dadaallo barbar socda oo la taaban karo badbaadada bukaanku waa mas-uuliyad ay wadaagaan dhakhaatiirta kalkaaliyayaasha bulshada iyo bukaanka laftiisa caruur kasta waxay xaq u leeyihiin daryeel caafimaad oo badbaado leh tayo leh laga bilaabo bilowga noloshooda doctoresa nimca cabduqaadir waa kalkaaliso ka howlgasha mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada jowhar waxa ay sharaxaysaa waxa ay u baahan yihiin bukaanada iyo dhallaanka iyo dhibaatada ay wajahaan haddii la daryeeli waayo badbaadada bukaanka waxay ka dhigan tahay marka laga hadlayo dhallaanka iyo caruurta in loo sameeyo daryeel caafimaad oo dhammaystiran canuga haddii uu bukaan yahay wuxuu u baahan yahay in loo sameeyo daryeel caafimaad oo dhammaystiran canugan inuu dhintaa dhici karto canugan waxaa dhici inuu dhinto oo suurtagal u yahay sababtoo daryeel caafimaad uu waaye canuga emergency waayoo kalo waxaa laga yaabaa isheeg shaqaalihii caafimaadka inuu isku dhiidhiibaan in dhakhtarkii uu maqan yahu la waayo waxyaalahaas oo dhan waxaa dhici karo cunugaas dhimasho deg deg inay ku umaataa dhici karto
cabdixakiin maxamed nuur oo ka mid ah waalidiinta jowhar waxa uu ka sheekeeyey wixii uu ka bartay markii uu caruurtiisa uu u raadsaday daryeel caafimaad markii cunuga aada guriga kasoo wado isbitaalka aad keento waxaad la kulmaysaa dhakhtaraa la kulmaysaa waxaa la kulmaysaa dadyo kala duwan ama waxawaay kalkaaliyaal iyo waxaa la kulmaysaa isbitaalka saktarkiisa qeybaha kala duwan daawooyin badanaa arday wax loosoo qori karaa loo qorin karaa daawooyinkaas sida loo siinayo naftarkeeda waxa waaye khibrad waaye qaabka loo siinaya laba maalin maa la siinaa waxamaa loo siinayaa saddex mar maa maalintii la siinaa afar mar maa la siinaa waxyaabahaasaan ka faaidnaa dhallaanka iyo caruurta ayaa wajaha halis badan marka la daryeelayo sida uu ka warbixiyey doctor liibaan siciid cabdi oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurada caruurta urdoorada la-aanta gamaynaysa xilli hor xilli hore seexanoo kale in laga warqabo iyo in caruurta lagu sameeyo wax la yaraha kormeer la-aan sidoo kale waxyaabaha ka mid a gubashada iyo biyaha inay ku dhici biyoo kale inay ku dhacaan ama gubtaan oo kale ah ka mid a waxyaabaha daryeel la-aanta keena caruurta yaryarka ah liqitaanka oo kale haddaa ku dhigto caruurta yararka waxyaabaha sida alaabta caruurta ku ciyaarto o kale waa xariga leh waa iska laqaan cunto aan si wanaagsan loo karin oo kale way la qaayaan waa in laga warqaba waxyaabaha qaar sariirtii ku seexdaan oo kale inuu qalmin oo keeni karta inuu ilmuhu unta ka dhac uu ku ceejismo oo kale ayadana waa waxyaabaha dhibka oo keenay kamid yihiin maalinta caalamiga ee badbaadada bukaanka waxay inoo xasuusinaysaa in caafimaadku yahay nolol nolosha bukaan kastana ay tahay mas-uuliyad wadaag ah waxaana muhiim ah in laga wada shaqeeyo sidii bukaan kasta loona hubin lahaa inuu helo daryeel caafimaad oo badbaado leh tayo leh islamarkaana ilaalisa sharaftiisa